أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay weerar gaarijirsiin ah oo ka dhacay dalka jarmalka ganacsatada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa cabasho xooggan ka muujiyey lacago xaddhaaf ah oo lagu soo rogay ganacsiga ka soo dega dekedda magaalada boosaaso dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa ku wargelisay xubnaha baasaboorkeeda haysta ee ka tirsan kooxda riddada inay isu diyaariyaan suurtagalnimada isbeddel ay ku samayso siyaasaddeeda ku wajahan soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo askarta siliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga siliibiyiinta kenya wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba beelood oo uu ka dhex taagnaa khilaaf salka ku haya dhulbeereed hoostaga degmada jilib jabhadda axmaarada ee faano ayaa ka soo horjeesatay shir wadatashi ah oo ka furmay magaalada adis ababa xilli ay ka sii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka itoobiya عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay weerar gaarijirsiin ah oo ka dhacay dalka jarmalka sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba inta la xaqiijiyay hal qof ayaa dhintay halka lix iyo toban kale ay dhaawacmeen kadib shil gaari lagu jiirsiiyey dad ku sugnaa meel u dhow dabaaldegga waxaa loogu yeero bright kaas oo ka dhacay gudaha dalka jarmalka booliska jarmalka ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay halka ku dhowaad lix iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo qaar ka mid ah dhaawacyaduna xaaladoodu ay tahay mid culus arrintan ayaa waxay dhacday markii dad ku sugnaa dirjinada loo yaqaano tiagar ten ee dhacda bartamaha magaalada berliin fiidnimadii xalay sida boolisku ay sheegeen gaariga ayaa si lama filaan ah ugu dhex dhacay dadkii goobta joogay ka hor intuusan ku dhicin geed ku yaala darjiinka daroolkii gaariga ayaa goobta ka baxsaday mana cadda ilaa hadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dhacdadani dadka weerarka gaarijiirsiinta ah lagu fuliyey ayaa waxay ku sugnaayeen meel u dhow dabaaldegga waxaa loogu yeero christopher streetday oo ah munaasabad ay ka qayb galaan dadka ayagoo iskhaniisa booliska berliin ayaa sheegay inay aqoonsadeen nin ay u arkaan tuhumanaha u weyn hase yeeshee weli lama soo qaban waxaa sidoo kale ay sheegeen in ninkan uu horey ugu jiray diiwaanada hay-adaha ammaanka islamarkaana baaritaanku weli socdo si loo ogaado ujeedada iyo sida saxda ah ee dhacdooda ay u dhacday sidoo kale waxaa la xaqiijiyey warar ay soo gudbinayaan goobjoogyaal oo sheegaya in dad kale laga yaabo inay ku dhaawacmeen mindiyo intii lagu jiray jahwareerkii ka dhashay dhacdada si loo xaqiijiyo in weerarka uu lahaa marxalad kale iyo in kale baaritaano kala duwan ayaa weli socda mana jirto war rasmi ah oo xaqiijinaya sababta ama ujeedada weerarkaasi ka dambeysa mahadsanid abuushayba ganacsatada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa cabasho xooggan ka muujiyey lacago xaddhaaf ah oo lagu soo rogay ganacsiga ka soo dega dekedda magaalada boosaaso sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen saadiq muumin ganacsatada iyo shirkadaha badeecadaha kala duwan kala soo dega dekedda magaalada boosaaso ayaa cabasho xooggan ka muujiyey lacago fara badan oo baad ah oo ay ku soo rogtay shirkadda d b wol oo ay leedahay dowladda ridada ee imaaraadka carabta waxa ay sheegeen ganacsatadu in shirkadda d b wol ay si weyn u kordhisay lacagihii baadda ahaa oo ay ka qaadi jireen badeecadaha ka soo dega dekedda magaalada boosaaso bayaan ay soo saareen ganacsatada ayaa lagu yidhi nidaamkan wuxuu ganacsatada ku keenayaa culeys dhaqa qiimaha leh oo aan la awoodi karin wuxuuna si toos ah u kordhiyey qiimaha badeecadaha ee gudaha puntland ganacsatadu waxaa kale oo ay ka dhawaajiyeen in kororka qarashaadkaasi sidoo kale hoos u dhigay islamarkaana uu curyaamiyey awoodda ganacsatada boosaaso war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu muujiyey in d b wol ay waddo qorsho ka dhan ah dekadda boosaaso maadaama qarashaadkii badeecadihii ka soo degayey ay cirka ku shareeran yihiin arrintan ayay ganacsatadu ka shanqariyeen in ay dhaawacayso ganacsiga islamarkaana keenayso in ganacsatadu ay isaga wareegaan dekadda boosaaso sida lagu xusay bayaanka lacag kasta oo d b wol kordhiso ganacsatada waa qarash lagu kordhiyey guud ahaana shacabka puntland sidaasi darteed waxa ay ku baaqeen in laga hortago tilaabadan guracan shirkadan oo xukuumadda shahaadala dirirka ah ee puntland ku wareejisay maamulka dekedda labada kun toban iyo toddobadii ayaa dhibaatooyin xoogan ku haysa ganacsatada taas oo sababtay in isbuucyadii u dambeeyey hakad aan caadi ahayn ku yimaado dhaqdhaqaaqaasi ganacsiga ee guud ahaan deegaanada puntland mahadsanid saadaq dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa ku wargelisay xubnaha baasaboorkeeda haysta ee ka tirsan kooxda riddada inay isku diyaariyaan suurtagalnimada isbeddel ay ku samayso siyaasaddeeda ku wajahan soomaaliya sida warbixinta warkan uu inoogu eegayo walaalkeen marwaan moxamed dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku wargelisay dadka haysta baasaboorka dalkeeda ee xubnaha ka ah kooxda riddada soomaaliya inay isku diyaariyaan suurtagalnimada isbeddel ay ku samayso siyaasaddeeda ku wajahan soomaaliya dhammaan xubnaha haysta dhalashada ameerikaanka ayaa looga yeeray xerada xalana halkaas oo ay ku taal safaaradda maraykanka eelawareedyo ayaa sheegayay in saraakiisha maraykanka ay u sheegeen xubnaha inay isku diyaariyaan isbeddel lixdanka maalmood ee soo socda diblomaasiyiinta dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa muujiyey siday uga niyajabsan yihiin natiijo la-aanta wadahadalladii u dhexeeyey xasan gurguurta iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah arrinkaas oo sababay in dowladaha reer galbeedka ay joojiyaan taageeradii ay siin jireen murtadiinta maraykanka ayaa qorsheynaya in dhammaan diblomaasiyiintiisa iyo shaqaalihiisa uu kala baxo xerada xalane isla markaana uu xero safaaraddiisa marka la gaaro dabayaaqada sannadkan labada kun lix iyo labaatan kolkaas oo laga yaabo in isbeddello amni ay ka dhacaan soomaaliya sida xoguhu ay sheegayaan maraykanka ayaa marka uu joojiyo dhaqaalaha uu siiyo ciidamada afrikaanta wuxuu sidaasi si la mid ah joojin doonaa lacago malaayiin dollar ah oo uu ku bixin jiray miisaaniyadda kooxda riddada soomaaliya qaar ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanada kooxda riddada ee xalno looga yeeray ayaa muujiyey in maraykanka uu ka carisan yahay sida xasan gurguurta uu keedadka shidaalka ugu gacangeliyey turkiga arrinkaas oo muujinaya in cadowga dalka kusoo duulay uu dhexdiisa isku haysto boobka khayraadka soomaaliya mahadsanid marwan dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo askarta kenya ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada saliibiyiinta kenya ee deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga qufaarta kenya waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaa imanaya xilli saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen deegaanada carabiya iyo sheikh barrow oo ka wada tirsan gobolka mandheera ay bakhti iyo dhaawacyo ku noqdeen kow iyo toban askari oo kufaar kenyan ah laguna gubay gaari tow ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba beelood oo uu ka dhex taagnaa khilaaf salka ku haya dhulbeereed hoostaga degmada jilib warbixinta warkan waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cismaan axmed dhuubow kulanka oo ahaa mid lagu heshiisinayey beelaha shangamaase iyo sheekaal ayaa ka dhacay deegaanka xaranka ee hoostaga magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe labada qabiil ee walaalaha ah islamarkaana wadadega deegaankaasi ayaa waxaasoo kala dhex galay xurguufa iyadoona ugu dambeyn la xalliyey halkii uu ka dhacayay heshiiska labada beelood oo ay goobjoog ka ahaayeen waxgaradka salaadiinta iyo cuqaasha labadaasi beelood ee sheekhaal iyo shangamaas ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maamulka islaamiga ah ee degmada iyo xubno kale oo ka tirsan wilaayada gobolka ugu horreyn waxaa halkaasi laga akhriyey bayaankii heshiiska ah waxaana akhriyey suldaanka guud ee tunni suldaan maxamed cabdulqaadir shirar iyo dowraad socday muddo saddex maalmood kadib guddiga labada beelood waxay tageen goobta la isku haysto waxay si wada jir ah u soo saareen go'aannada hoos ku xusan qodobada lagu heshiiyey kow labada beelood waxay ku heshiiyeen in ay iscafiyaan wixii horay u soo dhex marayna laga soo qaado xalay dhalay labo labada beelood waxay ku heshiiyeen beerihii xayirnaa in laga qaado xayiraadda saaran loona fasaxo dadka hadda la siiyey saddex beesha shan gamaas tunni waxay caddaynayaan inay uga tanaasuleen walaalahooda beesha shiiqaal beerihii ku yaallay abbalay afar labada beelood waxay ku heshiiyeen beeraha hadda falan in aan lagu dari karin kuwo kale ama aan la ballaarin karin kuwa hadda falan mana laga samayn karo aaggaas deegaan cusub shan beesha shan gamaas haddii ay beer u baahato waxay ka doonanaysaa wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe suldaan shuceeb oo ah suldaanka guud ee beesha sheekhaal ayaa dhankiisa ka hadlay heshiiska labada qabiil wuxuuna sheegay in labada dhinacba looga baahan yahay inay adkeeyaan qodobada heshiiskaasi bayaanka la akhriyey waa bayaan annaga aan qoran aan isku raacnay aan ku heshiinay waan u fadhiisannay saddex maalmood aan u fadhinnay annaga waa heshiinay wax dhibaato oo noo dhexeeyana ma lahan wa aslixu daata baynikum war ilaahay ka baq oo wixii dhexdiina aad hagaajiya ilaahaygiina haleysiiyey ee maskaxdeena ka soo saaree ka soo tuujiyey inaan heshiinno annagoon cidna noo dhexaynin labadii suldaan waxgaradkii labada reer ee shangamaas iyo shiiqaal intay wada fadhiisteen ma ogtahay ummadda waxay ku dhaqmaysa inay geed hoostiisa fadhiisato ma ogtahay ku xaajooto ay ayada islaqdo soo ma ahan ilaahaygii noo soo celiya dhaqankii wanaagsanaa ee suubanaa inaana garadsiiya maskaxdeena ka soo saaraya ku mahadsan walaaliya waana farxad ay noo tahay salaadiinana goobjooga ogow maamulka islaamkuna wuu noo fadhiya markhaatiyayna ka yihiin muddadii ay socotay kelimaadkii laga jeedinayey halkii ay ku heshinayeen labadaasi qabiil waxaa hadallo kala duwan ka jeediyey qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe nabadoonnada labada qabiil waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo ka hadlay goobtaasi ayaa labada beel ugu baaqay inay adkeeyaan heshiiska sidoo kalena ay u midoobaan la dagaalanka gaalada dalka ku soo duushay majliskan labada suldaan oo labada beelood kale hogaaminaya beesha shangamaas iyo beesha sheekhaal jazaahum allahu khayra waan uga mahad celinaynaa odayaasha cuqaasheennu qabadee garabka u ahaano iyagana waan uga mahad celinaynaa si gaara walaalaha beesha tunni oo iyagu dacwadoodii ka tanaasulay oo yidhi walaalahan shalay waxaan ku haysannay waan cafinno oo waan ka tanaasulnay soo gobannimo mahan yaa gobannimo weyn wey ilaahay yaa idin waafajiye subxaana wa tacaala waxayna noqonaysaa calan aad idinku sidaanoo cidda idinka dambaysana idinku daba feeri doonto la dhihi doono kaalinta labaadna ree hebelaa soo gal annaga maanta waxaan leenaha cadow ilaahayna subxaana wa tacaala inugu waajibay inaan la dagaalanno oo nafi maalba aan ku bixin dhulkeenna ku soo duula ee dalkeenna iyo dadkeennaba haysta yaa maanta difaac iyo dagaal inooga baahan maanta innagu kansho iyo firaaqo miyaan isu haynaa ree shangamaas iyo ree sheekhaal inay isu caroodaan isu qalab qaataan maalinkeeda miyaa la joogaa maanta maanta dhulkeennii baaba cadow haystaaba ilaahayna inoo bannay dhiiggood inaan daadin warree dhexiniyaha na gubaaya ragnimada nagu aasan ee meelaha qabaa'ilada iyo deriska un aan la aadayno war cadowgaa ilaahay allah adnan ku janno tegayn oo haddaan ku dilna gaal gaal haddaad dishaa adigaa isaga furanayo meel nasiibkaad naarta ku lahayd soo saa ma ogdiin adii isagu naar ma wada gelaysaan sida nebigu noo sheegay hadduu isaga ku dilana ahlujanna ataa shahiida ataa laba goorba khasaar maa qabtaa wiilkan walaalkaa iyo muslimka haddaad dishan ahlunaar aata hadduu ku dilan ahlunaar aata meel aad ku nabadgelaysa aysan jirin maxaan isugu mashquulinaynaa nima yahow maalkeenna iyo nafteenna maanta waxaan u baahannahay cadowga ilaahay inaan iska kor qaadno la dagaalanno maanta ragga mujaahidiinta ee habeenii maalin u taagan dagaalka cadowgaas garab inaan siino gaashaan u noqonaana laga doonay dhibhadda axmaarada ee faano ayaa ka soo horjeesatay shir wadatashi ah oo ka furmay magaalada adisababa xilli ay kasii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka itoobiya walaalkeen cabdulqani moxamed ayaa warbixinta warkan inoosi ambaqaadaya jabhadda amxaarada ee faano ayaa ganafka ku dhufatay shirka wadatashiga qaran ee itoobiya waxayna ku tilmaantay hannaan siyaasadeed oo ay xukuumadda abiy axmed ku doonayso inay kusoo ceshato sharciyadeeda waxaa kale oo ay faano sheegtay in itoobiya dhab ahaan ay u baahan tahay wadahadal qaran oo loo dhan yahay balse kan hadda socda uusan lahayn shuruudihii lagu gaari lahaa heshiis dhab ah maadaama aan loo dhanneyn dhexdhexaadna uusan lahayn faano waxay ugu baaqday bulshada amxaarada inaysan ka qaybgalin oo ay ka fogaadaan shirkaasi islamarkaana ay xoojiyaan halganka hubaysan ee ka dhanka ah dowladda federaalka lana shaqeeyaan xoogaga kale ee siyaasadda si loo dhiso maamul kumeelgaar ah kooxdu waxay sidoo kale ka digtay dadka ka qaybgalaya shirka iyagoo sheeganaya inay matalaan amxaarada in mustaqbalka lagula xisaabtami doono waxa ay ku tilmaantay taageeridda ajandaha dowladda ah ee fadhigeedu yahay adis ababa si kastaba ha ahaatee mucaaradka iyo kooxaha hubaysan qaarkood ayaa iyaguna dhaleeceeyey shirka waxaana ka mid ah isbahaysiga mucaaradka ee e c v t oo shirkaasi ku tilmaamay wadahadal been abuur ah mahadsanid cabdulqani guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad alaandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu